waxaa soo cidin markaa la soo duduubo waa waxaan la ogolaa karin ninkii muslim eh ibni aadin eh wax ceeb eh laga danqado adduun iyo aakhira been leh faa'iido ma keento siyaado ma jirto waa waxba marba si kastamagaa loo xisaabtamo waa wax aanay xigmadba ku jirin ceeb iyo adduun iyo aakhira beel mooyaane waxaan u baaqayaa bulshada war ilaahiygiinka cabsado adduun lama joogaayo qabiil waa dhammaanaayo midka nool hadda wakhtigaas dhibinaya ilaahay waa ku caalimeh nin boqol dhaafi kii raagi boqol waa gaari waaye inta kale lixdan iyo konton iyo afartan ilaa iyo soddonkan waa lagu wada dhammahaya meesha lama huraanka waa aakhire muslimnimaan sheeganaa waaninne war muslimnimada aan karu sheegna diigga muslimka ee aan la fududaysanin war hadday wax dhaceen inta beeloodoo wajeer joogta aysi imaadano mas-uuliyiintana waa iisi imaanaynaa waxaan wax la ogolaa kara maaha waa ceeb war ninkii nin muslimgee dila waali un iyo waxa waaye iyo ay khasaaro un waay waxaan leeyahay reer wajeer waxaa soo wadin weynaa adduun waaba ma haysiin abaaro iyo halaag kalaad ku baabaadeen aakhir beel baad ku darta haysaane isdaba qabto ana sheeko qabiil ma gelaayo war nabad waa macaantahay nabad nin kastaa ka shaqeeyo war meesha israa'iil iyo balastiin isma haystaane dad walaalo ah degani nabad ay ku deganaayeen nabad ha ku deganaadaano dhulkaas anfacaad weyn asii leeyahay ma leh intii xoolo oola lahay inay abaar la tagtay way ogsoon yihiin wax nin hadda walaal loo dila ayaan jirin xigmo kuma jirto sabab ayaan jirin waxaan leeyahay soomaali war xisaabtamo nin allah ina geys ilaahay xinjir geli xisaabtamo kulliisi dila ayaan arkaynin meeshiida wax qayma lahanba aan meesha aalin fidno iyo fikir xumo ayaa aalo labada beeloodba ha fadhiistaan ha iisa tagaana wixii khasaaroo hadda soo gaari dhacday shayddaana meesha ku jiro wax kale hala badbaadiyo waa tahay mudane aad baa u mahadsan tahay dhanka madaxda mas-uuliyiinta arrinkani waxaa lagu dhaliilayaa inay ka gaabinayaan guud ahaan mas-uuliyiinta wajeer arrinkaasi maxaad uga jawaabaysaa wallaahi mar baan ka hadalnay arrintaas mar baa odayaal jermanka sheekh nuur iyo waxaa inaala soo xiriiray tii hore markaay dhacday xildhibaanka galbeedka wajeer safaruu ku maqnaay saaki akhbaar baa sheekh nuur ii soo diray wixii ay yeeraayeen sheegteen oo labada dhinac dhaawacyaa markaa la fayriyay dhinac baas culayska as u badnaay inas mas-uulka xildhibaanka as macnaha as arrintaas asaga duska saartay ayaa jermankii biiska ii sheegay war tii iido hore buu uga hadalnay akhbaarkaana saakaas ii sheegay war tii hore baaba xaliskeeda aan ku jirnay annaga haddana waa un dadaalaynaa maxay tiri haddaan dhib kala joojinaynin ninkii soo joogla kiri waayay nabadda nin kastay dan ugu jirtaa maxaad ugu baaqaysaa laamaha ammaanka qadoodi way gabeen laakiin ayken hool u taallo waayo ay ku qasban yihiin sharciyan inay ay ay xaalkeeda ay xakama